waxgaradka tuulada baahrdheere ayaa wado dadaalo ku aadan sidii loo kala qaadi lahaa ciidamo maleeshiya beeleed oo maalintii shalay diriir ku dhex martay tuulooyinka maandheere iyo daymasame waxaana uu dagaalkaasi ka bilowday soohindhuleed qaar ka mid ah waxgaradkii ka qaybgalay kulankan oo la hadlay idaacadda isnaaya ayaa baaq nabadeed u jeediyey beelaha walaalaha ah ee diruurtu dhex martay raadio islaay waa idin salaamaynaa waxaa nahay guddiye guddiga tuulada baardheere nabadoonadoodiyaa nahay aadan cali cabdi mico waa la yidhaahdaa walaalahayna muslimiinta oo laba dirso walaalaha tuulada maandheere tuulada maandheere iyo tuulada damisame laba walaal oo diris waaye dhiigooga iskuma xarfaayo waxaa muslimiinta ugu baaqiyana iyakana ugu sheegayna dad walaale waayo muslimiina oo dirisa aqul muslim oo yidhi ilaahi subxaana watacaala muslimiintaas waxaan jecelnahay inay dhiigooda kala gundaan labada dhinac ciidamada ay kala rartaan sharad la-aan ciidanka ay kala rartaan halka miis ay ku wadaadaan mid wada xaajada ay ku yimaadaan aan jecelnahay waxay dhahaan daymaksama iyo maandheere sali shaacbad iskugu wadeen dagaal ka kacay si u bilaabo si waxnima isugu bilaabo qoraxdaa u dhacda anigoo ah nabadoonka tuulada baardheere maxaa baaq u jeedinaa labadaas walaalaha ah oo shalay balaayada u bilaabatay oo subaxaana ishor fadhiyaan waxaan jeclahay haddii war la siiraayo dad muslim ah waaye dad diris ah waaye dad qaraabo ah waaye maxay dhahaan dhiigooda isuma banaana ilaahayna isuma banaynin maxay dhahaan wax weyn oo culays hadda guriga isku dilaana meesha ma taalo waxaan baaq u jeedinaa labadaas duulo oo maxay dhahaan daymasama iyo aandheere waaye waxaan jeclahay inay ciidankaas ayaga ay kala qaataan oy meeshaas wada hadal iyo maxay dhahaan iyo maxay dhahaan wada xaajood oo hadalkaas lagu dhammeeyo anigoo tuulada baardheere nabadoonyaha oo tuulada baardheere oo ku nool waxaan hadnaraadisnaayo inaan kuwa lamada beled oo dagaalada maanta oo isku haysto maandheere iyo daymasano waxaan rabnaa anagoo walaalahooda eh in aad iyo aad oon wax aada qabano xaliskooda ayaan jecelnahay in raadiyow wax naaga qabto baaqaan ujeedinaynaa inaan leeha raadiyow naaga codbixiyo saas ayaan jecelnahay weli waxaa isa soo darayo baaqyada nabadeed iyo dadaalada lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda dib ugu soo cusboonaatay tuulooyinka maandheere iyo daymasame oo ay wadaan maamulka gobolka kan degmada iyo waxgaradka tuulada baardheere